saaka sidee wax u dhaceen bal nooga sheekaay iyo xaalka suu yaha maanta adigoo aada u mahadsan alfurqaanna kusoo dhawow waa ku dhowahay idaacadda alfurqaan ilaahay yaa mahad iskale ilaahay yaa noo gargaaray wax dhibaataa nama gaarin saakay waaga markuu baryahay salaada muggan masaajidka joognay ciidankii al-shabaab ah weerarku soo qaaday nimankii dawladdahay oo meesha fadhay ciidankii dawladda saakay ciidankii wax yar kabacdi wax yar kabacdiba haddii alla kuuroon yahay allahu akbar a saldhigga ka yeertay haddana maan saldhigga iyo islaanna waa la jiraa meel kaloo xarumihii kaloo haddii la kuuroon yahay dawladda allahu akbar ah haddana ka yeertay xabadaha in yaray socdeen wax yar kabacdi haddana meel kaley ka bilowdeen wax yar kabacdi meel kaley ka dhexeen aakhir ku dambo meesha buundada ayay ka wada tallaabeen dawladdii sida noo muuqata burundigay u galeen annagu dhinacan xaafadda beledka waxaan degannahay haddii alla kuuroon yahay dhinacaan sukeeya saldhiggaa bari nooga aadanay saakay nicmadaasaa ka dhacda meeshii waxbaa dhacay ilaahay heerka waa amaansado hadda dad shacab oo waxgaar anigu indhihii kuma arkin hadday wax jiraanna waa waxaan weli lasma laysuma soo bixin oo waaga he waaga hawshiyaaba sida u taagan oo ciidankii al-shabaabka beledka u joogaa ilaa hadda insha allahu waa la roonyah sidaasaa wax u dhexeen adiga hadda dhib culaysan uaxwana ma gaarin intaan ka warqabo wax haddana laisoo gaarana male meesha dagaal culusaa ka dhacay kabacdina xagkaasay isugu tageen xabadda buundaday iskala degteen saasaa wax u dhaceen saa hadda adiga halkeed joogtaa magaalada mise waxaan magaaladan joogaa magaalada meel geeskaan joogaa geeska waxaan joogaa dhinaca soo xigga beeraha yaa ku sugan maxaad noo xaqiijinaysaa waktigan xaadirka ee aanu hadlayno shabaabaa ku sugan shabaabaa ilaa hadda waa fadhaa shabaabaa joogyaa adiga indhahaaga ma ku aragtay indhahaygaan ku arkay intay ii dhaafeen intay ii dhaafeen meel ayka socon dariiq aysan maraynin male
way ma isla hadasheen oo ma kula hadleen ma isla hadasheen waa isla hadalne waa la hadleen dadkii si guud u hadla uhaayeen dadkii bay isu keeneen ba dada guu dad badan bay bala hadleen ba shacaba waa la hadla uhaayeen dalka dadka s d g-ya waa haddii lakuuronya waa ciidankii al-shabaab waa waa dadki mataqaan ciidankii muslimka wax idin haysta male wax culaysa male qof la haysta male gaaladaas iyo wax gaala la jira baan iskala xarbinaynaa sidaasay nugu dheheen horay noo dhaafeen kuba kalaa nuu yimiday dad culamaha waaweyn aa noo yimid oo akhyaara waa wax culaysa iyo wax dhibaata lagalama kulmin dadka aad u farxad geliyin ciidankii dawladda iyo guddoomiyihii balcad qaasin furdug iyo iyagu halkee aadeen
meeyaha wixii si hadda aniga nin ciidan ahoo ciidan dhexdiisa ka shaqay karo ciidan siyaasadiisa la socda maahiyo nin un iska odayhoo beeriye baan ahay laakiinse xerada waxay galeen xerada xaawataakada meesha la yidhaha xerada ku taalo burundiga joogay ku aruureen wixii mahjoog oo ciidanka burundi ayay magansadeen ciidanka burundiyay galeen dawladdii mahaasay gasha wixii nalaka jira saaka waa iyo wax la dilo meelaha lagu dilana waa la sheegu haya ana ma tegin weli xaaladda ka waran hadda
xaaladdu way iska deganta hadda wax dhiba male laysa lama arko wilaay hadda shabaabaa nala jooga meeshay joogaan halkaas iyo halkaasay u socdaan halka iska baashaali bay iskaaga jiraan ba waaba maaba ahaanba niman hadda dagaal ku joogo meeka dad arday ragga meelaha socda we maxaa farqiga u dhexeeya ciidankan al-shabaab iyo ciidankii saaka meesha laga saaray ee dawladda xaggiina marka loo fiiriyo
niyahaw xaggayna marka loo fiiriyo wax badanaa udhexeeya ciidanka dawladda dadka way ku tacadiyaan waa kuurkuuraan waa nagu qaylshaan dadkay tumaan kaskacday noo dhibaan wax badan oo alaaba iyo wax lama jini uu ku raranya ninkii mid meel socdaba dadkan dad iska maashaalayo iska r s d g ahay wax idin haysta male bay ku leeyihin kuwaasna markay markay dagaal iyo wax xataas intaan dagaal dhicin rasaan xabadda qalab qalab qabac idoon dagaal jirin xataa xabaday ay ummadda ku dhibeen hadda wax xabada u dhaco wahay maqlimaysa markii un la diriraya xabada heer ugu dambeyn ma garat waa gartay
war nin yahaw beledku waa degan yahay jawguna waa degan yahay farqiga u dhexeeyana waa farqiga nuucaasa dhankax male wax rooraaya male wax sagaar raacsahaaya male tartiibaa loo socda halkan
magaalada gudaheeda markaan usoo laabano ka waran adeegii bulshada goobihii waxbarashada iyo inkastoo maanta khamiis ay tahay ganacsigii iyo ma la furay mise weli dadku waxay u kaadinayaan hadda ayay wixii ka dambeeya laga yaabaa inay soo baxaan maya maya maya maya hadda saaka saaka oon xoogaydaanaa jirtay saaka weli waa dadku waa gudyahoori ku sugan yihiin wixii soo baxayo soo baxa la dhahayo uun soo baxayo oo meesha yimida ragga baa jira oo xoogay loo muxaadariyo meesha yimiday waa jiryaa wixii kalena guryahay ku sugan yihin weli magaalada lama furin weli waagna waaba iska subaxdii ma ogtaha waa gartay isla quraacdii baan ku jirnaa weli waa dadka weli waa hadda suuqyada si fiican looma looma furin laakiin wax culaysa ladha meesha kama jiraano wix ma furi kartid iyo intaad u socotaa iyo waxaas ma jiraan ciddii soconaysana waa socotaa ciddii iska weli iska xasilno iska iska huba isla arrigana waa iska hubiyuhaysa waa iska fadhidaa